raggii waa la xiday qaaskeeda egsil baa loo dhigay waxaan isku daynay oladii markaa reer galbeed ama reer ooda lahayd inaan raggaas u gurmano anigoo ninkaasaan difaacayna waxaa dhacday shantaa nin daxaaq darrada igu laayey waxaan isku daynay in la soo ordaayo tagii gaaska oo uja kaahiye waa nin aad wanaagsana qorar buu qoray ninkii qoladii maxkamadda waa ninkaas waa askari wanaagsan dagaalkiisa misalka qayb baybuu ka qaatay darajaa lagu siiyey ma fadluhu hala sii daayo waxaan u tagnay oo intaa la wada arrinta aniga waxay diray ninkii la odhan jiray cumar oo ahaa xayraalihii waa mid jeerteen ahaa cumar maxamuud ahaa wuxuu yidhi lacag ka soo qaad ehelka kulada dadkii ayaa daro samahaw way baqayaan in lacagtooda intay bixiyaan raggii la laayo way sultoo buu yidhi dhowr cishaan daba dhawanayay markii da wuxuu yidhi aniga iyo caligebiliga ninka xildhibaanka ah oo ahaa talihii maamulka gaaska lacagta haystay iyo nin kaloo bangigii joogay nin kaloo isla korneyl ahaa oo ree odaha yolo saxaabidiid oo dhakhtar ahaa inteeda oolahaasaan galnay waxaa ninkii nii sii dayna madacasaan ku niga maragala sii daaya ama xubul qaba iska daaya waxaa kaloo ku jira naga lalaayey nin aan dembiba gelin ninkaa waxaa korneyl gaashaanaad gaashaan luhaa waxaa ji qorane wuxuu kusiba ka ahaa qaybta booliiska salmaan cumarka joog iyo qaybta haystay salmaan markaa buxutay xabar waxaa dhacday maalintii buurta ay soo galeen olesilantu wuxuuaas qorane daraawishi buu haystay buurtii buu tegey buurtii buu soo u galay ee sanamtiga soo gashay waxaa jira nin khabiira oo ah reer nigeriana oo ninka laga shaqaynayey dee aruurtaas xaggaa u kallahay oo berber tegiy baabuurkii uu watay ninkii way kaxaysteen buurtii la fulay ninkii ninka laga shaqaynayey baabuurkaas keena iga tegey qorada baabuurku soo kaxeeyey report buu keenay warbixin uley qoladii esta ay buurtay fuuleen baabuurkana ku saxeeyey gaani baa la soo hadlay ninkii abbaanduulaha ahaa kaninkaasu baqay wuxuu yidhi ka waran warkaa sheegay yaa kuu sheegay wuxuu ii sheegay talihii ku-xigeenkii ama tali usidii taliyaha boliiska yaa warkaa noo keenay keena uu ka cadho arrintaa ma jeclaysa see war lagu keenay adigoo ciidan tali abbaanduulihiya see taliyaa boliiska warin keenay wuxuu soo diray abbaanduulihiisii snofatiik loo jiray buu soo diray markaa qoladii estubay burta ful kordhaba ka baxay ninkaa khabiirkaa way kaxaysteen anaga loo shaqayn jiray qorane arrintiibaa colaad loogu qaaday halihii malaadla soo canaantay waxaa loo sameeyey qorane case qorane wuxuu qortay shan iyo afartan beer oo dariis dariis ah dariiskii daraawishta yuu hayaa wuxuu ku hayaa rag buu hayaa magaalada jooga waxa saameyn ku lahay taliyii gurwadayaasha waa hawiye ah iyo saameyn ku lahayd dariiska waxaa loogu talagalay ahayd waxaa dagaalamayey hawiyaha iyo majeertaanka inuu daraawiishta laiskaga dhigo ninkii colaad baa loo qaaday kiis baa loo sameeyey waa la xidhay habeenkiiba gaani baa lala soo hadlay waxay ninkii kiis baan ku haynaa qorane alaa naxariisa qorane waxaa lagu tirin jiray xagga dawladda lagu tirin jiray wuxuu ku war ninkaa teen kiis cad ku hayn aqabanina waan ku hayna baa lihi kiis baa la sameeyey nin baa loo yeeray reeraha reer burcaad ninkii wuxuu bixiyey statement ah